dad lagu qiyaasay saddex boqol oo qof ayaa si wada jir ah uga soo wada duulay nabadaynta iyo bogsiyinta magaalada sioux city galabnimada khamiista kadib garida george floyd ee minneapolis hogaamiyaasha fuuliinta sharciga maxalliga ah iyo wakiilo ka socda midnimada bulshada iyo n a a c p ayaa kasoo qaybgalay munaasabadii midnimada ee salaada socdal ayaa loo qorshay geliinka dambe ee jimcaha dadku waxay qorsheeneen inay ku soo urursadaan beerta cook park marka ay tahay todobo saac p m iyada socodku maray saddex munaasabaha ayaa waxaa soo abuulay arday ka socota west high school dimuqraadiinta iowa iyo hogaamiyaasha madow waxay ugu baqayeen tilaabo deg deg ah oo ay qaadeen sharci dejiyayaasha gobolka in lagu soo afjaro cadalad daraadada midabta koorka waxayna soo jeediyeen dhowr bilal inta lagu guda jiro xalifadka sharci dejinta mid ayaa ka digay sharci daro in booliiska ayaa isticmaalan xakameyn ama xakameyn qorta haddii uusan qof khatar gelin mid kale ayaa sharci daro ka digay waxyada boolisiga iowa inay shaqaleen saraakiisha shaqada lagu eray ama is casilay iyaga oo baraysa anshax uma weyn ama xoog xadaf ah qofkii mronalds iyo cafeenka caqalka pat gracely oo labaduba reer republican ah ayaan raaceen fikradda laakiin waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadal saraakiisha caafimaadka ee degmada dakota waxay sheegeen in hal dhimasho oo deer ah ay sabab u tahay covid nteen wadarta guud ah labaatan iyo toddobo ma jiran wax dhimasho ah oo cusub oo ka dhacay gobolka woodbury inka yar shaqaalaha iowa waxay u xareysanayeen shaqo la-aan maadaama haddii tahay covid nteen ay qeyb ahaan koor u qaadeen ganacsiyada ku baasan gobolka warbixinta horumarinta iowa workforce development ku dawad toddoba kun oo shaqaale ah ayaa gudbiyay sheegasooyin cusub oo shaqo la-aan ah usbuucihii hore taasi waa hoos u dhac boqolkiiba konton ah usbuucihii hore wadarta tiirada dadka iowan ee si wadata helitaanka deefaha shaqo la-aanta ayaa hoos uga dhacay ilaayo boqol lixdan iyo shan boqol kun maktabada dadweynaha ee magaalada siw waxay ku duwaqday qorshe howlad qeyb ah oo dib lagu furay waxay ka bilaabaneen qadiista xiriirka dadka ah xirinaanka ee laanta perry creek oo ku taal hamilton boulevard isniinta juun toban iyo shankeeda guubaha kale ayaa laga furay doonaa todobaadka bulshada iyada oo bulshada laga fogaanayo iyo tilaabooyinka caafimaadka iyo badbaado ayaa jiray